madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa wacad ku maray in sharciga la hor keeno cid kasta oo mas-uul ka ahayd qaraxyadii shalay oo isniin ahayd ka dhacay magaalada boston ee gobolka massachusetts oo la sheegay inay ku dhinteen saddex qof qaar kaloo badanna ay ku dhaawacmeen wariyaha sare ee v o a aqalka cad dan robinson ayaa warbixintan noo soo diray waxaa stuudiyaha la fadhiya oo noo soo koobaya ibraahim xasan daandure mahadsaned caasha madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa amar ku bixiyey dowladda u adeegsanaysa kheyraadkeeda inay gacan ka geysato in gacan la siiyo maamulka gobolka iyo kuwa maxalliga ah in ay daafacaan shacabka maraykanka iyadoo uu socdo baaritaanka qaraxyada ka dhacay boston
make no mistake, we will get to the bottom of this. And we will find out who did this, we'll find out why they did this.
weli ma ogin cidda ka dambaysay iyo sababta dadka ma aha inay isaga boodaan uun inay go'aan qaataan ka hor inta aanan helin dhammaan xaqaa'iqa laakiin yaan lagu qaldamin waxaannu gaari doonnaa halka ugu hoosaysa waana raadi doonnaa ciddii samaysay iyo sababta ay u samaysay arrintani koox kasta ama shakhsi kasta oo ka mas-uula sharciga ayaa lala tiigsan doonaa master obama si gaar ah uguma aanu sifaynin qaraxyadaasi ka dhacay boston weeraro argagixiso laakiin sarkaal isagu ka tirsan aqalka cad ayaa wuxuu sheegay in dhacdo kasta oo leh waxyaabaha qarxado oo badan ay taasi si cad uga muuqanayso fal argagixiso loolana tacaali doono sida fal argagixiso sarkaalkaasi waxa uu sheegay in baaritaanka laga ogaan doono in weerarka boston uu ahaa mid la qorsheeyey ayna soo qaadeen koox argagixiso ah oo ajnabi ah ama gudaha master obama waxa uu sheegay in uu la hadlay hogaamiyaasha koongareeska maraykanka iyadoo kabitaal hiilkana uu afhayeenka aqalka john bonner uu u horseeday aqalka qabashada laxdad aamuslaana madaxweynaha waxaa qaraxyadaasi lagu soo weeraray boston lagu soo wargeliyey daqiiqado kadib markii ay dhaceen kadibna waxaa si kooban uu kala hadlay la taliyihiisa cusub ee dhinaca amniga gudaha lisa monaco iyo xubno kaleeto oo ka tirsan aqalka cad madaxweyne obama ayaa telefoon waxa u diray meeyarka boston tom manino iyo weliba barasaabka gobolka massachusetts devil patrick si uu ugu ballan qaado taageero madaxweynuhu waxa uu xog waran gaaban ka dhigistay madaxa f b i da robert muller iyo xogeeyaha amniga gudaha janet napolitano dhinaca kale waxaa taliyaha booliiska ee boston ed davis uu sheegay in dab iyo qalabba laga helay librariga j f k isagoo sheegay in aan la hubinin intaasi xiriir ay la leedahay qaraxyadii ka dhacay boston laakiin saraakiisha ah ayaa waxa ay ka shaqaynaysaa in xiriir ay lahaayeen madaxweyne obama ayaa qadarin u muujiyey shacabka boston waxaana uu sheegay inuu ku kalsoon yahay in ay iskaalmaysan doonaan wakhtigan adag ee dhibka badan
Boston is a tough and resilient town. So are its people. I'm supremely confident that Boston waa magaalo adkaysata oo adag oo haddana bogsoon og sidaasi awgeedna dadkeedana waa sidaasi waxaan si aad u sarraysa aan ugu kalsoonahay in shacabka boston ay iyagoo wada jira iskaashan doonaan iyadoo shacabka maraykana uu la jiri doono tallaabo kasta oo ay qaadaan magaalada washington booliiska ayaa waxa uu xidhay waddada pennsylvania oo horumarta aqalka cad waxaana afhayeen u hadlay booliiska magaalada new york uu isna sheegay in magaaladaasi la xoojiyey dhinaca ilaalinta amniga ee goobaha laga raaco tareenada iyo goobo kaleeto oo ka tirsan magaaladaasi
warbixintii waryaha v o a dhan robinson ayay ahayd aqalka cad uu ka soo diray sidaan dhegaystayaal horeba idiinku sheegnay idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaan gebi ahaan ku falanqaynaynaa qaraxa shalay galab ka dhacay magaalada boston ee gobolka massachusetts waxaa arrintaasi iyo saameynta ay yeelan karto nala falanqaynaya muumin cabdi barre oo degan gobolka maryland cabdi ciise dirshe oo degan magaalada tron ee waddanka kanada iyo baasto cismaan axmed oo isna degan gobolka virginia dhammaantiin waan idin soo dhaweynayaa marka xigta maxaan ilaa iyo hadda ka ognahay waxa shalay galab ka dhacaya boston oo ay u ahayd maalin weyn oo maaratoon uu halkaasi ka dhacayay oo dadkuna ay ku jireen dabaaldeg baastan ku horeynaya
walaal sida hadda la sheegay dee baaritaan baa lagu jiraa qaraxa dhacay dad badan baa dhaawaca ka soo gaaray dhaawacaas marka dee baaritaan bay american ku jiraan sidaad aad aga warhayso waxaan umalaynaa maaragtay waagii oklahoma ee dhacday oo mar dhow hadda maaragtay sanad guraadeeda uu ahay oo laga joogo muddo laba beri saddex beri laga joogo mudday qaadatay ninkii qaraxaa sameeyey in la soo saaro waxaana lagu soo saaray kaamerooyin meesha yaalay baabuurkii uu watay marka waxa waa laga daba tegaa arrimahani intelligenciga iyo wardoonka amerikaanku aad buu u wanaagsan yahay waa dowlad weyn siday u badan tahayna in la heli doonay u eg tahay cabdi dirshe maxay kula taha adigani ilaa iyo hadda waxa aan ka ognahay qaraxan ka dhacay boston ee khasaaraha intaa la egeystay ilaa iyo hadda waxaa idaacaduhu sheegeen ilaa maaragtay saddex qof inay ku geeriyoodeen oo uu ku jiray wiil yar oo sideed jir ah boqol iyo kow iyo afartan kalena ay ku dhaawacmeen oo ilaa toban kamid ah ama maarata dhaawacyada gaaray ay aada iyo aada u xumaayeen oo ama lug laga goy ama gacan laga goy aada iyo aada u xumaayeen maaragta dhaawacyada soo gaaray runtii ilaa hadda macadda dadka dhibkaas geystay waxa ay yihiin laakiin waxaa laisku raacsan yahay in arrintan ay sameeyeen ama uu sameeyey qof kolley ama dad damacsanaa argagixisunimo inay meesha ka geystaan arrintan waa arrin ku lug leh arrin argagixiso waaye kolley laakiin dadkii ka dambeeyey weli lama oga muumin maxay kula taha adigana ilaa iyo hadda bal waxa aan ka ognahay qaraxan boston ka dhacay khasaaraha intaa la egeystay runtii waa siday baasto iyo cabdidiirshaba u sheegeen waa wax runtii maaragtay argagixiso ku lug leh waana wax laga daba tegi doono laakiin runtii waa iska cad tahay ama hal qof ha ka dambeeya ama ama koox ha ka dambayso in ay ugu talagaleen inay argagixiso meeshaas ka sameeyaan waayo haddaad fiiriso meesha ay dhigeen bombada waa meesha ugu dambaysa ee maaratoonka uu ku dhamaado oo dadka badankooda ay joogaan ay soo dhaweynayaan dadkii markii ay ay soo gaareen meeshii ugu dambeysay marka waa qof tirsay ama waa koox tiristay in meesha ugu fiican ay isleeyihiin dhaawacyo badan ama khasaarooyin badan argagaxiso badan ayaad geysanaysaan inay dhigeen bombada waa iska caddahay waa wax loogu talagalay waa wax qasdi ah sida la sheegana saddex qof meelahaas ku dhimato maarata cunug yar oo ku jiro dhowr iyo boqolna ay ku dhaawacantay laakiinse waxaan iska qiyaasaynaa kolley f b i da maadaama hadda ay qaadatay hogaanka baarista in runtii uleeyihiin fursad waxyaabo badan inay la kaashadaan dowladda hoose booliiska iyo dowladda federaaligaba in si deg dega kolley ay u heli doonaan waxyaabo kolley ultimately ama ugu dambeyntii gaarsiin doona meeshii ciddii ka dambeysay iyo kooxdii ka dambeysay laakiin ilaa iyo hadda waa iska caddahay idaacaduhuna runtii aad bay ugu dadaaleen inaysan ku degdegin oo aysan maaragtay farta cidna ku aysan maaragtay ku tuurin ama aysan oran waa argagixisa xaddiin ah ama wax noocaasa ilaa iyo hadda runtii ay ka taxadirayaan inaysan go-aan ama maaragtay waxaan jirin cad ay ku boodaan waa tay aad baad umahadsan tahay muumin barre sida muumin barre buu ka dhawaajiyey cabdidiirshe iyo basto ilaa iyo hadda hay-adaha ammaanka cidna kuma eedeynin qaraxaas inuu ka dambeeya haddana markaad u fiirsataan goob noocaas oo kale ah oo intaasoo kun oo qof oo maaratoon ka qaybgelaya ay isugu yimaadeen qofka qaraxaasi ka geystay meesha muxuu rabaa la isdhihi karaa qofkaasi oo ujeeddada u lahaa maxay noqon kartay wallaahi casho waa basto aniga sidaan isleeyahay marka ugu horreyso dadka waxaani ku kacay waxaad moodaa inaan horta wadaagno soomaaliduna way wadaagtaa oo isqarxiska iyo waxaan hadda soomaaliya maanta ka socdo ama mar dhow ka dhacay sidaasi si dawlad hadda lagu bedelo maaha qofka waraber uu maaragtay dhibaato qabo ama waxa uu sheeganayo sharci baa jiro nidaam baa jiro in loo maro sidaasna si maaragtay shicibkii unbuu iska sii dheeraynaya maxaa yeelay dawladda la sheegayo waa shicibka shicibkii haddii aad argagixiso gedisid oo caruurtoodii adlaynayso oo dadkoodii adlaynayso sida waxa soomaaliya maanta ka dhacayo meeshii maanta adduunka dal dalalka ugu waaweyn america ka mid ah waxyaabahaas america ka dhacaan soomaaliya dowladeedii oo hadda socotona waa ad aragto waxa ka dhacayo isqixinta iyo dadka shicibka lalaynayo marka sidaasi waxaan umalaynaa mabda iyo waxa ay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiinba waxa ay ku gaarayaan maahasa maxaa yeele kalsoonida shicibka waxaa lagu helaa in shicibka loo naxariisto maahan shicibka maaragtay la geliyo maaragtay argaxiso la geliyo oo maaragtay ilmahoodii iyo caruurtoodii laayo waxaan rajaynaa insha allah haddii ilaahay yidhaahdo sumcadda islaamka waa lagu dheelay waxaan ilaahay ka rajaynaa in aysan arrintaasi qof magaca muslim wato inuusan la kulahayn aan rajaynayna cabdi diirshe maxay kula tahay qofka qaraxa ka geystay meel ay ciyaare ka dhacayeen oo maaratoona oo dabaaldeg lagu jiro in qarax noocaasoo kale uu ka geysto oo boqol koob iyo afartan bay sii ilaa hadda sii cagacagaynayaan dadka dhaawaca uu soo gaaray oo dad labaatan ku dhow dhaawacooda uu halis yahay sida haddii warbaahintu ay sheegayso dalkan maraykanka muxuu qofkaasi damacsanaa baa la dhihi karaa
horta marka ugu horeysa su-aashaadaas intaana ka jawaabin marka ugu horeysa horta halkan waxaan aan runtii tacsi uga direynaa shacabka reer maraykan oo dad badan oo soomaaliya oo maraykan ahaa jira oo dhex degan marka runtii tacsi ayaan halkan uga direynaa waxaan kaloo tacsidaa mid lamida gaarsiineynaa dowladda maraykanka oo runtii aan leenahay maaragtay ii sheegteen runtii dhibka soo gaaray dadka shacabka iyo maaragtay reer boston wax yar maaha waa dhib aada u weyn hadda inta dhimatay oo saddexdaa waxaa kasii daran oo hadda khatar nafsadooda ku jirtaa saa adigaba aada sheegaysay hadda ama idaacaduhu tabinayaan dad labaatan qof ku dhow dadka dhaawacaana aada bay u badan yihiin arrintan waa arrin uu lama la maaganaayeen ama kooxdii ama qofkii geystay arrintan argagixisinimo ayaa loogu talagalay waxaad ka garanaysaa meesha la baagsaday waxayd meel maaragtay runtii dad shacab ah ay ku tartamayeen oo maaragtay cayaaro ah waxaa meesha ka cad ujeedada laga lahaa inayna ahayn in dowladda maraykanka ama ciidamadooda wax loo geysto ee ay ahayd dad shacaba in wax la gaarsiiyo ujeedadu marka waa iska caddahay waa arrin loogu talagalay in wadanka maraykanka laga sameeyo argagixisanimo la tuso maaragtay nabad la-aan inay ka jirto wadankaas runtiina ku guuleysan maayaan kuwa waxaa sameeyey sida walaalkay baasto uu sheegay arrintan shaladaanay ahayd markay dhibkaasoo kale ka geysteen muqdisho qolooyin argagixisaa oo sheeganaya oo weliba ku faraxsan inay dad shacab oo soomaaliyeed laayeen oo ay weliba ku tilmaamayaan magacyo aada u xunxun oo fool xun dadkii ay laayeen marka taas waxay kutusaysaa naxariis la-aantooda iyo sida bini aadamnimada ay uga fog yihiin iyo qorshahooda inuuna ahayn in maaragtay isheek ay ay wax bedelaan oo ujeedada keliya ay leedahay ay leeyihiin ay tahay inay dad laayaan shacaba oo masaakiina oo waxba galabsan oo dhiigooda ay banaystaan taasna aan la dhihi karin mabda siyaasadeed ma mabda kale ayuu ku ayuu ayuu maaragtay arrintaas ay ka dambeysa waa tahay aad baad umahadsan tahay cabdidiirshe waxaan rabaa inaan su-aal kale idin weydiiyo hadda hay-adaha ammaanka inkastoo hadda lagu jiro xilli jahawreera oo laysdhex yaacayo oo lagu mashquulsan yahay sidii dadka dhaawaca loo badbaadin lahaa oo dadkii loo kala guri lahaa haddana hay-adaha baaritaanka wada maxaa baaritaankoodaas xagguu ku dhamaan karaa baad isleedihiin uu salka la geli karaa maxaa la qiyaasi karaa taariikhiyan sida ay maaragtay aan ka war hayno waddankan intii aan joognay waxaa jiri jiray nin la yidhaahdo unibomber oo ah nin bombooyin judgeska iyo waxaa u dhigo for almost laba shan iyo toban sano marka aakhirkii waa lasoo helay ninkaasi marka nimankani f b i da ama intelligencyga amerikaanka runtii aad bay maaragtay maaragtay qalab fiican bay haystaan ay ku baaraan mideeda kale waxaa jirto meesha kaamero badan baa taallay wixii dhigay waa la garan karaa way soo heli karaan saan ila say ila tahay aniga waxaan umalaynaa in ay soo heli doonaan ay u badan tahay moomin bare ha nacam nacam runtii wadankan sidiisaba wixii ka dambeeyey september eleven labada kun iyo kowdii taarixii ka dhacay iyo dhibaatadii ka dhacday new york magaalooyin fara badan iyo waxaa lagu rakibay kaamirooyin ayaa ku rakiban si maaragtay amniga loo ilaaliyo si looga warqabo si wax u socdaan marka maadaama meeshuna ay hoteelo badan ay ka dhow yihiin oo ay ahayd magaaladii bartamaheedii suu baasto u sheegay walaalkii baasto u sheegaybu waxaa kollay hadda hadbadan aan hadlayno wax xaqiiqo ah qolyaha baarista ku lugle oo f b i do ay hogaanka ay la wareegeen inay cajaladahaas ay fiirinayaan oo ay darsayaan oo ay fiirinayaan maarata shaksiga maarata su ekaayay ama qofkii maarata boorso dhabarka ku watay wax noocaasa wayna soo heli doonaan ama laba maal baa ku qaadata ama isbuuxa ku qaadata ama dhowr bilooda ku qaadatay way soo heli doonaan waxaan kaloo jeclaan lahaa runtii walaalkan adiirshe runtii waa mahadsan yahay maadaama halka tacsi uu uga uga baahiyey shacbiga maraykanka annagana maarata natiganaan kamid nahay maraykan iyo dowladda maraykanka iyadana waxaa mudan halkan inaan runtii tacsi aan ugu jeedino ummadda soomaaliyeed iyo shacbiga soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyada naftigooda maarata qaraxii ka dhacay maxkamada maalin dhaweyto waa runtii waa arrin arrin foolxun argagixiso meelay joogtaba ama soomaaliya ha joogto ama maraykan ha ka dhaco ama ciraaq meeshuu ka dhacaba argagixiso waa argagixiso waana runtii waa waa waa fal xun oo waxaan loo baahnayn qofkii siyaasad u diidan dowladdaas waxa u habboon inuu si kale oo oo maaragtay nabad ah uu ku raadsado si xukunka ugala wareega dowladdaas laakiin qarax iyo argagixise iyo lasoo maro marnaba runtii ma aha wax qofku ku guulaysanayo waa tahay aad baad umahadsan tahay muumin barre waxaan rabaa inaan su-aal kale idin weydiiyo ma laga yaabaa in alqaacide ay lug ku yeelan karto qaraxa ka dhacay boston boston a walaal waa casho way dhici kartaa waa midaan hadaalay maaragtay aan dhahay maaragtay ilaahay baan ka baryaynaa nin muslime magac muslim wato inuu waxaan uusan ka dambeynaysaa maxaa yeelay sumcadda islaamka ayay meel laga dhacaysaa dad shicib oo meel maaragtay fagaara joogo oo marathon fiirsanayo oo xaflad joogo in qarax loo dhigo sumcadda islaamka ayay ku leelaysaa zamankaana hadda sidaa ula socotay waxyaabaha islaamka sumcadiisii looga dilay waxaa ka mid ah isqarxinta muslimiinta dhexdooda isqarxinayso iyo mashaakilada arliga muslimiinta ka socda oo maaragtay caruurtii maaragtay la dhumiyey oo laleeyahay isqarxiya jannaa gelaysaan meelay islaamka aga qoran tahayna ma jirto marka waxaan rajeynaynaa ilaahay idinkiisa insha allah inaysan maaragtay qof muslim magac wato ah hob waxaan rajeynaya inuusan inuusan ku jirin arrintaas aysan ka dambaynin cabdi diirshe ma laga yaabaa in dadka muslimiinta ah amaba alqaacide ay lug ku yeelan karto qaraxaasi waa dhici kartaa alqaacida inay lug ku leedahay waxaana habboon oo weliba ficlaan leed caawa inaan halkan uga dirno una digno ummadda maaragtay soomaalida ee dhex degan maraykanka dhexdiisa inay si aada uga taxadaraan meelaha ay joogaan iyo guryahooda aada u taxadaraan wax kastaa iska dhici kara inay si maaragtay taxadara ay maaragtay uga warhaayaan caruurtooda si taxadara uga warhaayaan nafsadooda inta laga ogaanayo dhibkan dadka ka dambeeyey waxaan kaloo ku dari lahaa dowladda maraykankuna horey u sheegtay ummadda soomaaliyeedna sida shalaba dhacday waxaa noo waxaa noo cad argagixisada meelaha ay maaragtay runtii ay hadda ku badan yihiin sida soomaaliya oo kale ama maaragtay afghanistan ama meelaha kale oo hadda ay ka dhigteen hoyga inay muhiim tahay diidoo dhan iska kaashato si maaragtay loo dabargooyo maaragtay maaragtay waxaan argagixisada loo yaqaan inta adduunyadahu uu maaragtay runtii aan xoogga la saarayn in caruurta aqoontooda maaragtay aada looga taxadaro in looga taxadaro dadka maaragtay ra'yiga ku beeraya oo oo beenta oo ah isqarxiska iyo dilka iyo maaragtay argagaxisinimada raba inay caruurta ku fidnayaan in il gaar ah lagu hayo in laga warhayo waxyaalaha keenaya maaragtay qofku inuu baahi maaragtay u raaco dadkaas ama shaqo la-aan ay u geyso ama aqoon la-aan u geyso waa wax loo baahan yaha in intaasoo dhan laga kaalmeeyo caruurta yararka ahay soo koraysa aad baad umahadsan waxaan raba inaan ku daro kolley anigu kolley wixii jira way soo bixi doonaan laakiin inta hadda maaragta aan dhegeysanay warbixinadii iyo press conference-ka ay qabanayeen gubernatoraha mas gobolkaas massachusetts iyo magaalada boston duqa magaalada iyo kuwa qolyahaas diyaado waxaad moodaa in hadaladoodu maaragta ad aad ka dhadhaminayso inay waag tahay qof ama group ama koox kasoo horjeeda dowladda maraykanka inay waxaan runtii ku lug lahaayeen waxyaabaha qaarkood la falanqeynaya waxaa kamid ah maanta april shan iyo tobankeeda inay tahay maalinta canshuurta ugu dambeyso oo loo baahan yahay dadku inay inay faalgareeyaan dad badan baa kasoo horjeeda oo aan ogoyn canshuur in la dhiibo dowladda oo aan ogoyn maarata canshuurta ee qaadaysa kasoo horjeedo marka waxaad moodaa markaad fiiriso warbixinada kala duwan inay qaabku way u ag tahay qof ama koox aada mooda inay kasoo horjeedaan dowladda maraykanka argagixisaduna taas ay maarata ay ku salaysan tahaad moodaa muumin haddaan hadalkaaga dib usii raaco ma waxaad ula jeedaa in dad maraykana oo canshuurta diidan mise dad aan maraykan ahayn haddaad bal taas qeexdo maya dee kolley waa maraykan mar haddii canshuur maraykan timaado waa waa dalkan maraykanka baan ka hadlayaa macnaha waxaan ka rabaa inaan kala qaado argagixiso ku lug leh alqaacida iyo wax noocaasa iyo argagixiso gudaha ah oo dad maraykan ah oo maaragtay weyna buuxaan waddankan dad badan oo kasoo horjeedo maraykan ah oo kasoo horjeeda dowladda maraykan oan ogolayn xukuumadda maraykanka aan ogolayn oo siyaabo badan isku daya inay maaragtay uga soo horjeestaan dowladda ama ha dilaano qaad maaragtay qaadi maxkamad ama ha dilaano maaragtay nin sheriff meel madax u ah ama prosecutor marka siyaabo badan ayay uga soo horjeedaan dowladda waan waxaan ka hadlayaa waa maraykanka waxaan isku dayayaa bal inaan kala qaadno tan aan ku lagu tuumi karo alqaacidey wax noocaasa iyo mid gudah ah oo maraykan qof maraykan oo ka dambeeyey
kolley hay-adaha ammaanka ayaa soo saari doona ugu dambeyntii sida idinkubaad ka dhawaajiseen ilaa iyo haddana hay-adaha ammaanka cid ay si gaara ugu eedeeyeen ma jirto inkastoo sidaad sheegayso hadallada qaar siday udhigayaan waxyaaba laga dhadhansan karo haddana laakiin marka aad fiirisaan ma loo baahnaa baad isleedihiin goobta intaas la eg ee dadka intaas la eg ay isugu timid oo maaratoonkaasi uu ka dhacayay oo maalin weyn ay ahayd in loo baahanaa in taxadar intaas ka badan la siiyo si ammaanka loo adkeeyo walaal casho basto waxaan umalaynaa dadka ama maaragtay isqarxinaayo ama dadka waxa isqarxiyo iyo alaabada iyo qalabka isqarxiyo meelo dhigaayo dadkaasi runtii si kasta oo maaragtay aad u taxadirto kor iyo hoos waa way dhacayaan waxakaas waxaasi waxaasi oo kale waxyaaba waxaa jiro la ilaalin karo iyo waxyaaba aan la ilaalin karin sida aad ula socoto caasho maxkamadaha iyo meelaha markii la gelayo waa lagu fatashaa maaragtay sidii screening baa lagugu sameynaayo oo mashiin baad maraysaa haddana saas ay tahay meel fagaaro ah oo maaragtay shicib ilaa iyo laba boqol oo kun ay isugu yimideen lama ilaalin karo waxaasoo way dhacayaan sidaasna si dawlad lagu bedelo iyo sida afkaartaada lagu dhibto maha waa muumine runtii waa su-aal muhiima anigu kule waxaan iska qiyaasayaa markii ay arrintan uu kala degto oo ama arrintan la xaliyo ciddii ka dambeysa la ogaado ama intaanaba la xalinba ka hor in dawladda hoose ee boston iyo gobolka massachusetts iyo shacbiga degan boston in runtii su-aasha hadda aadna weydiisay la isweydiin doono maxaa meeshaas amnigeeda loo adkeyn waayo imanayso waxaana dhici doonta dad kamida mas-uuliyiinta magaalada boston in shaqadooda ay ku waayaan waa dhici kartaa waa tahay aad baad u mahadsan tahay muumin marka ugu dambeyntii haddaan hal su-aaloo guud idin weydiiyey saddexdiinaba muumin bare cabdi diirshe iyo basto haddii ay dhacdaba inkastoo uu aada uga afeeftay basto in dad muslina ay lug ku yeeshaan qaraxan ka dhacay boston maxay markaa uga dhigan tahay dadka muslimiinta ku hore muumin ado raaliya horta waxaa nala nala nala maarata nala gudboo runtii inaan mowqif cad ka taagannahay oo aan kasoo horjeedno argagixiso nooc kastaba ha ahaatee hadduu xitaa walaalkaa iyo ama qof qaraabadaada iyo wax noocaas xitaa argagixiso waa argagixiso marnaba ma aha runtii in in la ogolaado waa in si cad mawqif cad aan ka wada taagana waa dirsha waxaan rabay marka ugu horeysa inaan idhaahdo horta ciidamada maantay ilaalinayay meesha cayaarahaas ka socdaan waxay kaloo ay ogaadeen laba meel oo kale bamboon in la dhigay oo isla markiiba ay runtii ay ay ku sameeyeen inay joojiyaan qaraxi ay joojiyaan oo ay kala furfuraan bambooyinkaas runtii dadaal badan ayay muujinayaan ciidamadu si ay dadka u badbaadiyaan oo taas horta waa mid muhiima in la sheego arrinta kale oo ah haddii qof muslima ay dhacdo in maaragtay maxay keeni karaysaa iyo maxay annaga nala tahay runtii sida muumin uu sheegay annagu dad muslima haddaan nahay waxaan leenahay argagaxiso waa kasoo horjeednaa
kuwaasi waxay ahaayeen muumin cabdi barre oo degan gobolka maryland iyo cabdi ciise diirshe oo isna degan magaalada tron ee waddanka canada iyo sidoo kale baasto cusmaan axmed oo isna degan gobolka virginia oo saddexduba ah nala falanqeynayay qaraxa shalay ka dhacay magaalada boston ee gobolka massachusetts